galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington qodobada aad idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sababaha dhallinyarada u horseeda inay noqdaan xag jir iyo sidoo kale xalkeeda ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ee soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaake ayaa sheegay in dalka soomaaliya uu u baahan yahay isbeddel dhinaca hoggaanka ra-iisul wasaaraha ayaa ka mida musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynenimo waxaana uu hadalkan ka sheegay magaalada kismaayo kadib markii uu la kulmay xubnaha labada aqal ee dhowaanta loo soo doortay maamul goboleedka jubbaland